halkani waa washington lantaafka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhageysaneysaan mawjadaha gaagaaban sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban iyo hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa habeen talaado ah oo bisha nofembarna ay tahay shan iyo labaatan sannadka labada kun iyo afariyo tobanka idaacadda caweysinimona waxa aad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga wada jirna halkan waxaa uga daadahin doona maxamed cabdi iyo anigoo ah sahre cabdi
waxaanutay gobolka tibadoosa dhammaan gooyihii oo dhan barnaamijkay wadayaalan xeebtay wadayaalaan waxaasuna waa qalab la'aan masoor la'aan ma garanaysa shinaaga la'aan duugsi la'aan filba ma laha dayactir ma laha malaha waxaan hadda is leeyahay marka ismaanka ay ka kalluun xun badan tahay ama uu suuqeedu xagga kalluunka uga fiican yahay ama helitaanka badda laga soo helaya ay ka fiican tahay hal yacni ma jido
kuwaasi waxay kala ahayn cabdulaahi jaamac oo lagu naanayso madoobe jaamac oo ka mida dadka aqoontoona kalluumaysiga xeebaha gobolka jubbada hoose iyo cabdiqaadir axmed maxamed buuldhe oo isna ka mida kalluumaysada gobolkaasi labaduba waxay marti ku yihiin barnaamij waa xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go'aankaaga goordhow ayaanad maqli doontaan
waa tahay codka baxsan ee fannaanka da'da yar maxamed deko iyo heestii dhallinyaro oo aan idinkugu hayna intaynu barnaamijkan ku guda jirno qodobada kaleed barnaamijka fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mida warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo kalluumaysiga iyo weliba qaybtii aynu ugu magacdarnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aynu ku eegi doonno dhallinyarada iyo waxa maankooda ku jira marka horese ku soo dhowaada warkii dunida gobolka masuuri ee dalkani maraykanka ayaa xeer beegtidii loo saaray dilkii wiil madoob ah oo uu dilay askari caddaana waxaa lagu dhawaaqay inaanu askarigaasi wax dembiya lahayn xukunkan ayaa waxaa gaaray xeer beegtida ayaa waxaana uu dhaliyey rabshado badan iyo boob ka dilaacay magaalada falkan uu ka dhacay ee ferguson dacwad oogaha degmada louis waa st louis county robert maclak ayaa waxa uu ku dhawaaqay go-aankan ay soo saareen xeer beegtida isaga oo sheegay in askarigan oo lagu magacaabi jiray deran wilson aan loo raacan karin wax dembiya oo la xiriira dilka michael brown oo ahaa wiil dhallinyaro ah oo madow ah oo aanan hubaysnayn xilligii dilkiisa uu dhacayay banaanbaxyo ayaa isla markiiba bilaabmay qaar ka mida dibadbaxayaashuna waxa ay dhac bililiqo iyo boobba u geysteen goobo ganacsi waxaana dhagaxyo ay ku tuureen ciidamada booliiska booliiska ayaa waxa ay ku jawaabeen qiiqa dadka ka ilmaysiiya saacado kadib booliiska st louis county ayaa waxa ay sheegeen in ugu yaraan laba iyo toban dhismee dab la qabadsiiyey waxaana taliyaha booliiskaasi uu sheegay inaana booliisku xabad ridin laakiinse waxa uu xusay inay maqlayeen ku dhowaad boqol iyo konton rasaaso oo la riday ma jiraan ilaa iyo iminka cid ku dhaawacantay falalkaasi laakiinse waxaa la xiray ugu yaraan labaatan iyo sagaal qof banaanbaxyada ayaa saameeyey magaalooyinka kale ee dalka sida new york oakland iyo weliba chicago
laba qarax ayaa lala beegsaday suuq ku yaala magaalada mayduguri ee waqooyi bari dalka nigeria dad goobjoogayaal ayaa sheegay in laba haweena oo isu soo midaamiyey ay qaraxaasi fuliyeen talaadadii maanta saraakiisha nigeria ayaa sheegay in ugu yaraan soddon qof ay ku dhinteen qaraxaasi mid ka mid a shaqaalaha caafimaadka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee faransiiska inuu tiriyey afartan iyo shan qof oo geeriyootay goobjoogayaal kale ayaa sheegay in haweenaydii hore ay isqarxisay kadibna markii dadka isku soo urureen ay tii labaad isqarxisay ma jirto cid sheegatay weerarkan inkasta oo laga shakisan yahay in kooxda boko xaraam ay ka dambayso maamulka hong kong ayaa waxa ay bilaabeen in ay jidadka nadiifiyaan gaar ahaana goobihii ay dibadbaxayaasha ku sugnaayeen labadii bilood ee u dambeeyey dibadbaxayaasha ayaanan bilowgii samaynin wax iska caabin ah inkastoo goob halkaasi aan ka fogeyn ay taagnaayeen iyagana oo ay ku qaylinayeen booliiska goor dambe oo maanta oo talaado ahayd ayaa banaanbaxayaasha qaarkood ay rabshadaha ka dhigeen halkaasi iyaga iyo dhowr kale oo ka mida iyaga oo dhowr ka mida la xiray waa markii labaad ee dhowr toddobaad gudahood ay xukumo xumaato aan iraahdee amar ka soo xukuumadda ay amar ka soo hesha maxkamadda si wadooyinka loo banneeyo tirada dibadbaxayaasha ayaa sii yaraanaysa iyada oo kooxaha soo qabanqaabiyana ay ku dadaalayaan sidii ay dadka u dhiirigelin lahaayeen si banaanbaxyadu ay dib u soo xoogaysanin hogaamiyaha ruuxiga ee dalka iiraan aayatullah cali khameniya ayaa sheegay in maraykanka iyo waxa ugu yeedhay awoodda gumaysiga ee yurub ay ku guuldaraysteen dadaalkoodii ay doonayeen inay iiraan hoostooda ku fadhiisiyaan intii ay socdeen wadahadallada barnaamijka nukleyarka ee dalkaasi hadalkan oo ku qoray boggiisa ayaa ah kii ugu horreeyey ee ujeediyo tan iyo intii ay iiraan iyo wadamada awoodda leh ee dunidu ay isku raaceen inay wadahadallada sii wadaan tan iyo bartamihii sanadkii hore tan iyo bartamaha sanadka dambe muddo kordhintan ayaa timid kadib markii labada dhinac ay ku guuldaraysteen inay gaadhaan heshiis ilaa iyo gallinkii dambe isniintii si ay u xaqiijiyaan in barnaamijka nucleyerka ee iran uu yahay mid nabadeed iyadoo taas beddelkeedana iiraan laga khafiifinayo cunaqabataynta dhaawacday dhaqaalaheeda xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay in iiraan iyo kooxda p six oo ka kooban dalalka maraykanka britain china france russiya iyo germany ay ku dhow yihiin inay gaadhaan heshiis waqti fog shaqeeya waxa uu sheegay in horumar laga gaadhay waxa ugu yeedhay caqabadii ugu adkayd taasoo weli aan xalkeeda la gebagabaynin
habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka waa go-aankaaga ee laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eeda aad ka dhagaysataan caweys walba oo talaado ah hadahayo kale aynu ku bilownay deegaanka dhadhaab waa dhul ka fog xeebaha iyo webiyada oo ayna suuragal ahayn in laga kalluumaysto hase yeeshee dadka deegaankaasi ayaa la yimid habab ay ku dhaqdaan xayawaanka hilibka ay ka helaan warbixintan waxaa magaalada dhadha waxaa deegaankaasi dhadhaab ka soo diray wariyaha v o eda aadan xasan tarax
dhadhaab waa deegaan dhaca waqooyi bari kenya sagaashan kilomitirna u jira xuduudda kenya iyo soomaaliya cimilo ahaan waa meel aad u kulul mararka qaarna heel kulka uu gaaraa afartan iyo shan digrii malahan dhulbeereed waaye webiga ugu sokeeya waa magaalada gaaris oo masaafo ahaan u jirta boqol kilomiter dadka deegaankan waxa ay badanaa ku tiirsan yihiin mucaawinada ay siiyaan hay-adaha kala duwan ee ka howlgala xeryaha inkastoo nusmalyanka qaxootiga soomaaliyeed ee ku jira xeryaha ay u badan yihiin beeraley iyo kalluumaysato haddana fursaddii ay wax ku soo saaran lahaayeen ma istaan sababtoo ah deegaankan ma lahan biyo hadday ahaan lahayd bad iyo webitoona balse taa beddelkeeda waxay isku dayeen qaxootigan farsamo aysan horay u aqoon taasoo ah dhaqashada xdigaaga alnaciim waa iskaashato dhallinyaro ah kuwaasoo ku bahoobay inay samaystaan xarun lagu xanaaneeyo digaaga iskaashatadan yaa waxa ay u badan yihiin dumar da'yar beerta digaaga alnaciim waxaa lagu bilaabay ilaa iyo shan boqol oo digaaga taasoo loogu talagalay inay soo saarto hilib iyo ukun waxayna noo sheegeen mas-uuliyiinta mashruucan in dhadhaab ay tahay meel wanaagsan oo lagu xanaaneeyo digaaga waayo waxay ii sheegeen in dhadhaab ay leedahay cimilo wanaagsan oo saamaxaysa in digaaga uu si wanaagsan ugu koro uguna kobco mar aan booqasho ku tegay halka rasmiga aheyd ee lagu xanaaneeyo digaagan waxaan halkaasi ku arkay laba howl oo aad u waaweyn oo loogu talagalay in lagu xanaaneeyo digaaga waxaana halkaa kula kulmay caasho diiriye oo ka mid ah mas-uuliyiinta mashruucan waxayna ii sheegtay in muddo dheer ay daraasaad ku samaynayeen qaabka ugu habboon ee hilibka digaaga looga ganacsan karo kadib markii ay arkeen in meelo fogfog laga keeno hilib iyo ukunta digaaga waxaan la yeeshay waraysi dhinacyo badan taabanaya caasho waxayna ugu horeyn iiga warantay wakhtiga ay bilaabeen iyo waxa ku kalifay magaca ururkeena waxaa la dhahaa alnaciimo waxaan ku koobannahay toban xibnood waxaa u badannahay dumar iskaashatada waxaan ka bilaabnay lacag anaka aan iska aroorinay nin walbaba lacagoo keenay saas ayaan is- aan ku bilaabnay maxaa idinku dhaliyey inaad samaysaan mashruucan digaag dhaqaalaynta waxaa nagu dhaliyay markaan aragna baahida ka jirta xeryaha hilib inay u baahan yihiin doorada oo ukun loo baahan yahay saas darteedaan nagu dhalisay dadka intay hilibka digaaga iyo ukunta intay kasoo qaataan intay kasoo gadan jireen marka hore intaydan idinka bilaabin waxay kasoo gadan jireen nairobi saas darteeda hadda waxaas isu bina
ururkiina lacagaha ma idinka keliya mataqaana iska aruuriyay sidaasa ku bilaabatay mise hay-ado idinka caawiyaa jirto wax haydna caawisa mala anaga dhexdeena le arrintaas ku takadisana mustaqbalka maxaa rabtaan inaad digaagan sii wadaan oo barnaamijkan sii ballaarisaan ma rabtaan mise baahida hadda jirta keliya ku ekaan rabtaan waxaan rabnaa inuu arrintaas sii socoto oo ganacsigeena weynaado meeqa digaag ayaa hadda meeshan ku xaraysan hadda meeshan aan aragno oo mataqaana inta digaag meeqa xaba ku xaraysan meeqaasa ku bilowdeen hadda mis leedahay warar way sii kordhaysaa digaagii oo macnaha kor usii socotaa ugu yaraan waxaa ku xarasa shan boqol oo xabo wayna sii socdaan way sii dhadhamaan way qorto walbaba suuqa idinku weyn aada geysaan ood leedahiin macnaha waa ganacsigiina uu ku baahsan yahay waa suuqa maxriyaha keliya ku koobantihiin mise meelo kale a u qaadaan saddex xara suuqyada kamid aan gageyna kuligooda meel meel walba xero walba waan ka gadnaa alnaciim boltry farm waa mashruucii ugu horreeyey ee laga hirgeliyo dhidhaab iyadoo mashruucan loogu talagalay in lagu daboolo baahida dhinaca hilibka digaaga ee ka jirta deegaankan waxaana la filayaa in mashruucan digaaga lagu fidiyo guud ahaan gobolka waa haddii ay helaan dhaqaalo ku filan aadan xasan tarax v o a xaryaha qaxootiga ee dhidhaab
fiidnimo wanaagsan markii la dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijkii waa go-aankaaga magaalada muqdisho waxa ay ka mid tahay magaalooyinka taariikhda fog ku leh kalluumaysiga iyadoo kalluunka magaalada laga cuno dhammaantii xeebaheeda laga soo saaro warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa muqdisho ka soo diray waryaheenna axmed xasan colaad dhallinyaro fara badan oo kalluumaysataa ayaa u shaqo taga xeebaha muqdisho kuwaasi oo soo saara kalluunka inta badan laga isticmaalo magaalada muqdisho dhallinyaradan kalluumaysatada ah ayaa isugu jira kuwa u bartay xirfad ahaan iyo kuwa dhaxal ahaan uga dhaxlay awowyaashood ama aabbayaalkood raaga cigaal waxa uu ka mid yahay dhallinyarada kalluumaysatada banaadir waxaana uu dhaxal ahaan ee ka dhaxlay awowayaashiis amba aabbayaalkii uu ka soo jeeday wuxuuna ii sheegay in kalluumaysigani oo muddo dheer ay ku soo dhex jireen qoys ahaan wallaahi bilaahi in muddo ahaa ka shaqaynaya aabbahayaa ka shaqaynaya anaa ka shaqaynaya hadda ilaa hadda waxaan ka shaqaynaynaa xeebta liido oo weliba iskaashtada ilaa danwadaagihii ilaa wixii ka horreeyay aabbahayaa ka shaqayn jiray motooruug lahaan jiray waa joogi jiray cegaag sangooraa la yidhaahdaa ana raagi cegaagaa la yidhaahdaa ilaa hadda annaga waxaa ka shaqaynaa ayada eelibadeed qola la dhahayaana baddaasaan fiirsanaa oo keliya marka dhaxalaa u leedahay shaqadan kalluumaysiga dhaxaltooyaan u leeyahay weliba dadkii laga soo gaaray asluubtan ah waa kaa marka kalluumaysiga maadaama hadda aad muddo aad ku dhex jirtay sida aad sheegtay dhaxalna aad ka soo gaartay een, xagga noloshoo kale ka waran wax soo saar wallaahi nolosha habba waa si mar waxa waaye badda waa qusiinaysaa mar waa kaa ceshanaysaa habba waxa waaye waa si mar waa kusiinaysaa oo waa helaysaa oo xilli ayaa aaweysid ayaa cunaysaa marna waa weynaysaa oo tii hore aa u shaqaysata ayaa ku fukanaysaa sidaas waa ku noolnahay xaaladdeena sidaas wey marka xagga qoyskaoo kale haa xagga qoys sidaasaan ku noolnahay annaga baddaasaa ka shaqaysanaa xirfad kale ma lihin kalluunka hadda ka waran een, noocyada marka badda aad ka soo heshaan mararka qaar waxaa la yidhaahdaa kalluumaysiga hoosu dhac baa ku yimaada een, burcadbareed waxa la yidhaha baddu way ka dilaacday ee, dhibaatooyina kallu- eh, kalluumaysatada soo wajaha la yidhahdaa Ee, awal waa hayn jir- awal waa la hayn jiray oo dadka waa dhihi jireen burcad laakiin hadda simankan in muddo ah ma aan arkin wax burcad oo xeebaha hadda mala jogo annaga baddaasaa ka shaqaysanaa doonyahaasaa wadanaa biyahaasanaa galnaa oo sh- waxaan jiidnaa shabaago jilbaha jiidnaa wax burcada hadda aan aragno ma jirto ammaankeena hadda maasha allah sidoo kale waxaa jira dhallinyaro iskood u baratay habka kalluumaysiga hilaal maxamed axmed waxa uu ka mid yahay kalluumaysatada wuxuuna ka hadlayaa xilligii uu bilaabay in uu u kalluumaysi tago xeebaha badweynta hindiya kalluumaysiga waxaan bilaabay waqtiyadii dagaaladii oo sukaga ka hor aan bilaabay ilaa muddona waa ka shaqaynaya ilaa labaatan iyo shan sanaan ka shaqaynaya baddaan waxaan ka bilaabay daman huriye mutaroya oo macaawinaha la keenay waa la shaqaynay balbooyinaa jooga waa la shaqaynay xilligan waa xilligii badda ay ugu badnaad ee laga hela kalluunka
marka shaqada kalluunka ma iskaa u baratay ma dhaxal buu ahaa oo awoyaasha iyo aabbayaalka aad ka dhaxashay shaqada waxaan bartay markii dowladda dhaca ee burburtay aan shaqada badda aan bilaabay meeshaasaan ka shaqo bartay waxaan ku baray ka bilaabay shaqada doon huuriya markaas anigoo aqoontii markaan yeeshay aan baddii bartay aan waxaan u bedeshay motooradan farboorta iyo valvo intaasoo aan kasoo shaqaynaynay shabaag iyo kalluumaysa fiila intaba waa ka shaqaynay marka wax dhaxala adiga kuma lahayn miya barashada xagga kalluumaysiga Waay barashada aniga walaxal uma lahayn laakiin waa shaqo xirfad aan bartay oo aniga gaaraya Hay. marka kalluumaysiga hadda ka warran maxaa maxaa faa'iida kalluunka waa hadba heerbu maraya maanta heerka ugu fiicnaayo kalluunka oo helistiisa badda ayuu ku badan yahay waayo xilligan la- waana qiimo jabanna waa lagu gadaa
xagga qoyskoo kale ka warran ee nolosha siduu nolosha qoyska qofkii baddaas ka shaqeeya qoyskiisa waa familkiisa waa biilin karaa waa isku filan yahay do- inta ay badda ay kalluun leedahay xilli waxaa jira badda xagay tahay oo badxirna jiro xilligaasna bannaanka qof ka shaqaysana haddii oo badda uu ka shaqayn waayo aweys maxamed nuur waa guddoomiyaha iskaashatada alla aamin ee banaadir waxaana uu ii sharxay habka ay u kalluumaystaan iskaashato ahaan kalluumaysiga baryahan waa si fiican tahay iyo xasna waa la tagaa jeestana waa la aadaa waxna waa la aadaa jariifna waa la dhigtaa waqtigan aaday u fiican tahay ilaa isibka ilaa bishan ilaa bis dambe aaday u fiican tahay badda kabacdi hadaba la imaanaysaa aa kasoo dhibna waa yaabis marka maxaa soo saartaan maalintii oo kale wallaahi maalintii waxaan helnaa kuwa shan milna selaa kuwa saddex milna welaa kuwa laba milna welaa kuwa iber oo imaada maalintii oo u dhiganta marka shilin eh, shilin soomaaliya Oo wax shilin kaadilis aan filaayo eh, dollar ahaan doolar aan wala Laba laba boqol boqol.
doolar iyo laba boqol doolar Ah.
aan helnaa shidaalka laga bixinaa inti kale saamiga waa kala qaybsanaa doonta iyo dadka wadaan iyo ninka leh laba meel la kala dhigaa meel igaa leh meel do- ninka doonta laha leh marka xagga Inta nolosha oo bisil kale waxaad leedahay en- en- en, oo qoyskoo kale way ku filantaa leedahay xilli waxaa jira oo ku filan tahay oo qoys ku filan tahay iyo xilli ay ku filneen xilli waxaa jira badda oo waxba laheen oo sidii xagaayga oo kale ah sidii oo dabeesha markii ay oo iisibka camal ah gadaal dabeeqada waa bu- buuyana lahaa iisibka wax ma leh marka kalluunka oo yaraadoo kale oo wax soo saarku yaraado en, maxaa dhaca maxaa samaysaa wallaahi waa iska dhib badan tahay oo mar wax la-aanana qabanaysaa mar si oo si qabtirna magaalada wax ka raadsanaa mar fuunta isgalnaa dhibaat weyn markaasaan soo wajahdaa dhibkaas markaasaan hayaa bis xagaaga iyo dhinac- oo dabeesha aa dhib weyn naga hayaa bis inta kale waa iska ceemanaa alxamdulilah haddaba kalluumaysatada magaalada muqdisho ayaa waqhtiyadii ugu dambeeyey waxaa soo food saaray hoos u dhac weyn waxaana arrintaasi ay dhallinyarada kalluumaysatada ah ay ku tilmaameen in inta badan dhallinyaradii ay u wareegeen dhinaca dhinaca burcada badeednimada taasuna ay sababtay in kalluumaysigii uu aad u yaraado balse dhallinyaradani hadda kalluumaysatada ah ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in kalluumaysigoodii si tartiib tartiib ah oo dib ugu soo laabanayo axmed xasan colaad v o a muqdisho
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan v o a washington magaalada boosaaso ee maamul goboleedka puntlandna waxaa ka jira iskaashato tababaro siisa dhallinyarada iyagu doonaya inay kalluumaystaan kalluunka ay iskaashatadani soo saarto waxaa loo iibgeeyaa suuqyada gudaha iskaashatada ayaa waxa ay sheegeen in markii hore wax soo saarkooda ay dalka yeman u iibgeen jireen lacagta oo lagala daaho iyo khasaarana ay kala kulmi jireen haatanse faa'iidooyintii hore ka badan ayay ka helaan suuqyada gudaha haddaba wariyaha v o e da faadumo yaasiin jaamac ayaa la kulantay muuse cali jaamac oo ah guddoomiyaha madasha horumarinta dhaqaalaha gudaha waxayna ka wareysatay iskaashatada iyo waxqabadkeeda
bismillaahi raxmaan raxiim horta n g oga iyaga waxaa la yidhaahdaa local development economic forum haddii la soomaaliyeyna wuxuu noqonayaa madasha horumarinta ee dhaqaalaha maxalliga ah wuxuu ku yaallaa benderbayla waxaanu nahay ganacsato isu tagtay oo raba inay hormariyaan mashruuca kalluumaysiga wax soo saarka waxaanu xoogga iyaga saaraynaa waagii hore ganacsiga waxaanu u geen jiray dhulka carabta ah waanana ku baqsi jiray lacagtana ma aanan heli jirin waxaanu go'aansannay inaannu kalluunkii u wareejino s- suuqa oo gudaha ah halkaasoo aanu qiimo ka badan oo ka fiican aanu ku helnay suuqa gudaha markaa ka wado ma magaalada boosaaso iyo gobolada kale ee soomaaliya ayaad u suuq geysaan exactly waxaan ka wadnaa magaalada boosaaso iyo qardho iyo garoowe iyo gaalkacyo iyo xataa kuwa laaban mararka qaarkood waanu geynaa qaymihii aanu yeman kaga heli jirray qaymo ka wanaagsan baanu ku helaa iyo dad aan afnaqaano lacagtayadii aanu ka helno aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay dhallinyaradan waxaanu ku dhiirigelinaa inay kor u qaadaan wax soo saarkooda si ay kor ugu qaadaanna waxaa loo baahan yahay xirfaddana in loo kordhiyo qalabkay ku shaqaysan lahayenna in loo helo waa gartay xirfadaha aad siisaan ee tababarka kalluumaysiga ku wajahan maxaa ka mid ah annaga fildiga iyaga waxaa laga shaqeeyaa kalluunka iyo waxaa laga shaqeeyaa aragoostaha aragoostada waxaanu siinaa shabaagaha loo dhigo aragoostada iyo waxa la yidhaahdo lobster tribe annaga waxaanu naqaanaa gargoor waa shabaq u galo aragoostada kuwa kalluunka waxaanu siinaa baasha lininka la yidhaahdo maqaadinta lagu jabo lagu dabo maaragtay kalluunka iyo waxaanu siinaa shabaagaha kalluunka sidoo kale waxaanu baraa wakhtiyada habeenka markuu mugdi yahay kalluunku shabaqa laguma qaban karo maxaa dhacay habeenkii markuu mugdi yahay kalluunku shabaqa waa gala markuu yahay habeenka caddana waa ka lexdaa maxaa dhacay waa indha fiican yahay wuu arkayaa marka qaababka wakhtiga meesha ee kalluunka laga heli karo iyo sida iyo xiliyada ku habboon intaas ayaanu baraa
muuse waxaa ii sheegtay inaad qalab siisaan dhallinyaradan ay ku kalluumaystaan ayaa qalabkaas idinka caawiya ma jeebkiina ka soo gadaan mase hay-adaha ayaa gacan idinka siiya annaga qalabkaas waxaana siiyey hay-ad la yidhaahdo ilo ilo baana siisay waxaana naloo siiyey inaannu kalluumaysatada siino iyagaa xiriir toosa waxay la sameeyeen n g o-ga ganacsatada saasaanu usoo qaadnaa sidaasaannu uga wareejinaa iyaga imise dhallinyaro ayaa ka faa'iidaysatay tababaradan aad bixiseen hadda waxaa ka faa'iidaystay sagaashan dhallinyaro ah baa ka faa'iidaystay aqoonna la siiyey xirfadeed shabaagana la siiyey
waxaad ii sheegtay inaad dhallinyaradan tababar siisaan muddo dheerna aad wadeen macallimiinta tababarkan bixinaya ma ajnebi dalka dibaddiisa ha keensateenba mase waa dad aqoon durugsan u leh arrimahan oo soomaali ah
waa qaybsan yihiin mararka qaarkood hay-adaha ayaa waxay noo keenaan khubaro caalami ah badanaa laakiin waxaanu ka faa'iidaysanaa dadkii wakhtiga dheer ku soo jiray oo shaqaynayay oo dalka u dhashay oo dalka jooga iyaga ayaanu soo qaadanaa iyaga ayaanu ayaa bixiya tababarka waana dad runtii ee lagu kalsoonaan karo aqoon iyo waayo aragnimona u leh xirfadaas
haddii aad tababarkan bixiseen muuse dadku ma ka faa'iidaysteen isbeddel ma ku yimi shaqadoodii kalluumaysiga wax weyn wax weyn boqolkiiba boqol maxaa dhacay intii danyartahayadoon qalabka heli karina qalabkiibay heleen intii kalena wax soo saarkoodii bay kor u qaadeen oo xirfadihii la siiyey bay ka faa'iidaysteen marka iyaguna waa ku faraxsan yihin annaguna waa ku faraxsannahay maadaamaad sannado badan hawshan wadeen tirada hadda aad ii sheegtana sagaashan qof kuwa ugu dambeeya hadda aad siinaysaan ay yihiin iyadoo hawshii aad sii wadi doontaan tirada guud dadka ka faa'iidaystay mashruucan aad aqoon kororsiga ah waa imisa
dad aad u fara badan ayaanu baray oo haddeer koley wax soo saarka iyaga annaga naftirkayga kor buu u kacay waxaanuna ku faani karaa in dadkaas aanu wax baray ay ku guulaysteen aqoontoodii maxaa dhacay waxaanu ka garanaynaa wax soo saarka annaga kuniyo sagaal boqol iyo sideed iyo siddeetankii baanu bilownay inaannu badda ka shaqayno marxalada kala duwan baanu soo marray markii hore qof qof baanu u shaqaysan jiray haddana waxaanu istusnay in qof keliya uusan wax qaban karin ee iskaashi la sameeyo sidaasaanu ku gaaray in n g o ganacsatadu ay leedahay aanu samayno dhanna in annagu aanu mataqaanaa aqoon iyo waayo aragnimo iyo aanu isdhaafsanno dhanna inaannu gacan ka siino dadka nala shaqaynaya oo wax soo saarka iyaga xoogooda soo saara annagoo xirfadan u kordhinayna kor ugu qaadayna si wax soo saarkooda u bato si ay ugu dhiiradaan inay badda ka sii shaqaystaan haddii ay xirfadu yaraato wax soo saarku yaraado waa ka tegayaan badda
kaasi waxa uu ahaa muuse cali jaamac oo ah guddoomiyaha madasha horumarinta dhaqaalaha gudaha ee xagga kalluumaysiga ee puntland faaduma yaasiin jaamac wariyaha v o e da ayuuna ugu waramayay boosaaso haatana zaaray dhinaciisa ugaantan ujil ayaanu u beydhanaa waa heestii maanqaboojiya iyo fanaaniinta farxiyo fiska iyo cabdikhaaliq
codadkaasi macmacaane fanaaniinta cabdikhaaliq iyo farxifiiska waxay ugu dambeeyeen qeybtii hore ee barnaamijka waa go-aankaga ee caawa haatanna waxaan u gudbaynaa qaybta kale oo aanoo hadda idinku soo maqan yahay qeybtii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga oo maanta marti noogu yihiin cabdulaahi jaamac oo lagu naanayso madoobe jaamac oo ka mid a dadka aqoonta u leh kalluumaysiga iyo xeebaha gobolka jubbada hoose iyo cabdiqaadir axmed maxamed buuldhe oo isna ka mid a kalluumaysatada gobolkaasi labaduba waxay barnaamijka kala qayb qaateen wariyaheenna sahre cabdi axmed gobolka jubbada hoose ayaa ka mid ahaa gobollada ugu qanaysan xagga wax soo saarka kalluunka xeebaha dalka soomaaliya waa gobol ay ku yaalaan jasiirado aad u tiro badan iyadoo dhammaantoodna jasiiradahaasi dadka ku nool ay yihiin kuwa kalluunka jallaabta oo keliya waxaa jiri jira shirkado ganacsi iyo sidoo kale iskaashitooyin kuwaasoo ku xirnaa ganacsato dibadda ah oo kalluunkaasi u iibgeen jiray bannaanka iyadoo iibinta gudahana sidoo kale ay jireen suuqyo waaweyn oo magaalada kismaayo ku yaalla oo kalluunka qaybihiisa lagu iibiyo waxaa magaalada kismaayo ku yaallay xarumo lagu farsameeyo iyo warshado lagu keediyo kalluunka xilligii hore ee dowladdii dhexe ee soomaaliya intaisa burburina waxa aynu ku eegeynaa guud ahaanba xubinteennan wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga kalluumaysiga khayraadka gobolka jubbada hoose waxaana marti igu ah barnaamijka oo igala qaybgelaya aqoon-yahanka dhinaca xeebaha gobolka jubbada hoose cabdulaahi jaamac madoobe oo jaamacoo jooga magaalada muqdisho wakhtigan iyo cabdulqaadir axmed maxamed bulde oo ka mida kalluumaysatada gobolka jubbada hoose cabdulqaadir bulde wakhtigan waxa uu ku sugan yahay magaalada kismaayo soo dhowaada warkana waxaa ku horeynaya cabdulqaadir bulde waa dhowahay waan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay e cabdulqaadir bal waxaad iiga warantaa ee wax soo saarka kalluunka gobolka jubbada hoose ayaad wakhtigan adigu ka mid tahay kalluumaysatada ku jira ee bal haddii aad ka hadasho ee dhinaca wax soo saarka wakhtigan waa mid nooceeya iyadoo xiliye uu kala leeyahay xilliga kalluunka la jallaabto ama la helo hadba sida ay tahay sanadkiiba wallaahi walaalay saara waa mahadsan tahay waktiga hadda aanu bilahan hadda aan ku jirno oo bishan koob iyo tobnaad waa bisha ay baddu noo furantay ana aada iyo aadna badda loogu shaqo tegay waxaa laga helaa oo boqolkiiba boqol hadda ah kalluunka kalluun gareedka la yidhaahdo iyo kalluunka ilaahay duu ku roon yahay la dhaho yaxaaska ama lubaaxa loo yaqaan oo la goondheeyo dhegihiisana la iibiyo ma ku soo khasaarno boqolkiiba boqol waxaanu soo helnaa alyacni biilkayaga iyo faa'iido intaba waa ka helnaa ganacsiga hadda naga iibsada waxna waa ganacsi yaryar oo u dhoofiya dalka kenya wixii ama qallajin ah oo aan qallajino weeye waxay dhoofiyaan waxa kalena adigu suuqyada kismaayaan ka gadanaa maasha allah aad buu noogu fiican yahay kiilada markay ugu hooseyso konton baan siisana waayahay buldow een waxaan xasuustaa ee dhinaca jasiiradaha gobolka jubbada hoose oo iyaguna qani ku ahaa wax soo saarka aaraggoosatada xagga kalluumaysiga marka la eego bal waxaad ka warantaa wakhtigan aaragoosatadii ma laga keenaa halkaasi mana loo iibgeeyaa dalalkii loo iibgeen jiray imaaraadka uu ka mid ahaaye ganacsatadu ay u qaadi jireen wallahi hadda anigu imaaraadka ma aan maqal sahra laakiin waxaan ogahay oo hadda horta waktigan waktigii la quusi jiray hadda ayaamahan shaqaalihii baa socda oo soo gafaalay marka oo biyaha qasmaya iyo dabaysha kala wareegeeday hadda kasoo gafaaleen laakiin iyadoo nool oo nool iyo iyadoo ilaahay hadduu ku roon yahay cadaba waa la dhoofiyaa waxaana loo dhoofiyaa dalka kenya laakiin dal kaloo hadda qaata ama dekedan kismaayo ay ka dhoofto ama eerabood ay ka dhooftaa midna ma jira laakiin halkaa unbay ka dhooftaa hadda oo aadaa oo loo iibgeeyaa dalka kenya unbaa loo iibgeeyaa jasiiradihiina dhammaantoodba hadda shaqadii si boqolkiiba boqol ay uga socotaa jasiiraduhu waxay caan ku yihiin sembery dagaalada sokeeyuhu aalaaba ma ay ragaadin intii hore haddeer adigu xoogaa adigu meelo dhacdhacdooyina waa jiraan laakiin adigu hadda caqabada caqabad hadda toos ah oo hortaagan dadkaa ka xamaalanaya aargoosatada iyo kalluunka intaba ma ay jidho caadi baa loo shaqaystaa alxamdulilah dadku aad iyo aad bay ugu fiican yihiin tuula jaway kooyaame gambalayo fuuma ilaa kanriyo oo u muuqata magaalada kismaayo inta ka dhexaysa waa laga wada shaqaysanayaa shaqadiina sideediiba u socotaa quusiyaalkiina way quusayaan iyagoo meelo kala gedisan ka yimid oo u badan gobolada koofureed sida marka ilaahaduu ku runaya muqdisho ilaahadu baraawe ayagoo kasoo shaqo tegay oo dadkii soomaaliyeed ay halkaa ka xamaalanayaan alxamdulilah hadda walaali u fiicannahay waa adigu waa lagu liibaansanyaa boqol kiiba boqol hagaag dhinaca kalena khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxaa si toosa haatan ugu jira cabdulaahi jaamac madoobe oo jaamac oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka jubbada hoose ee ku xeel dheer dhinaca kalluumaysiga haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada muqdisho madoobe oo jaamac bal ugu horreyntii kusoo dhawow barnaamijkan wicitaanka waxaad bal nooga warantaa qofka marka la maqlo kalluumaysato dad badan ayaa laga yaabaa inaysan fikir badan ka haysan ee xirfad nooceeya ayaa looga baahan yahay qofka kalluumaysanaya saare cabdi axmed aada iyo aad baan kuu salaamaya adiga dhammaan shaqaalaha c o e da iyo buldhada qofka xirfadlaha iyo kalluumaysiga horta marka ugu horeysa waxa looga baahan yahay waxa weeyaan waa inuu yahay nin badda magaranaysa agoonteeda kala gedisan leh waa inuu yahay nin magaranaysa badda marka ugu horeysa isuu naftiisa badbaadin kara kalluumaysan kara dadaal yaqaana jilaabaysan kara cilo bixin kara isuu naftihiisa iyo qaybihiisa kala gedisan kalluumaysiga sida inuu qofkii doonta kaxayn karo doontiisa la bixin karo mid dalaasha yaqaano uu yahay mid ciladaha kala gedisan ee badaha abba ka hor imaanhaya ee meeratada ee badda lagala kulmiya yaqaana nin waxaa xirfadlaha nooc noocaas baa loo yaqaana waxaa kaloo muhiima qofka inuu yaqaano cimilooyinka sida isu bedbedelaan sida magaranaysaa jihooyinka kala gedisan magaranaysaa inuu yaqaano taas ayaa muhiim ah waxaa kaloo seera cabdixamid ee laga rabaa qofka magaranaysaa iikan kalumaysatada ah in magaranaysaa uu yaqaano qaabaha kala gedisan ee magaranaysaa haba jihooyinka ama isbedelka badaha lixdii bilood oo marbadi waa isbedelkaasaan ognahay marka way badan tahay qofka kalumaysiga ah waxa looga baahan yahay ama qofka xirfad xirfad kalumaysi yeelanaya wuxuu leeyahay noocyo kala bedes kala bedelan oo xirfadaha badda oo looga shaqaysto wayna noocyo badan yihiin waxaa kamid a qofki magaranaysaa iiken waxa magaranaysaa uu soo qabsanayo siduu baras garayn lahaa sida argoosa sida kalumaysiga sida qaybta magaranaysaa qalajinta libaaxa sida magaranaysaa libaax loo qalajiyo sida libaax magaranaysaa loo goondeeyo sida magaranaysaa iken gaababkuu malayga usuuqaysan lahaa gaababka magaranaysaa markuu badda kala baxo ama qaboojiye hadii loo baahan yahay badda dooyi waxay qaataan ama ninka xirfadayaasha qalab waxay qaataan baraf bay qaataan in qaabka magaranaysa barafka markuu qabto qaabkuu baras garayn lahaa qaabkuu qalajin lahaa qaabka maqlayga u badbaadin lahaa qaabka xeerka u kaadin lahaa qaabka ma garanaysaa marku xataa jasiiradoo kala jooga ama meel dheer malayga la geenayo reeyo qaabkii malayga ma garanaysaa oo uga qaa'isi lahaa waxyaabahaas badan baa looga baahanya qofka xirfadlaha ma garata ama ninkaasa waxaa la dhihi karaa waa xirfadla kalumaysi waad mahadsan tahay shahra magacaygu waa khabar maxamuud xareed oo xilligan ku sugan magaalada kismaayo marka ugu horeysa ama su-aasha ugu horeysa ee aan wy waxaan weydiinayaa madoobe oo jaamac madoobe marka laga hadlaayo xuduudda xuduud badeeda dalkeena soomaaliya marka laga hadlaayo maadaama khabiir dhinaca badda ah muddo badana ka shaqeynayay dhinaca xeebaha gobolka jubbada hoose marka laga hadlaayo xuduud badeedeena soomaaliya aan la wadaagno dhinaca dalka kenya meesha ay ku eg tahay cabir ahaan waa halkee deegaanka magaciis su-aashaas ayaan weydiinayaa madoobe oo jaamac su-aasha kale waxaan weydiinayaa buldhe oo kalluumaysatada kamid a kismaayo buldhe marka aad ku guda jirtaan xilliga xilligiina kalluumaysiga xeebaha kismaayo ma jiraan dhibaatooyin ay idin geystaan maraakiibta shisheeye ee ku sugan xeebaheena ah waa tahay khadar xareed aad baad u mahadsan tahay haddii uu ku hormaro madoobe oo jaamac su-aashii la xiriirtay dhinaca xuduudaha waxa uu kala socdo waaye madoobe khadar maxamuud xareed aad iyo aad baan usalaamaya waa ninaan si fiican isku naqaan aad iyo aad baan usalaamaya khadar maxamuud xareedow horta annaga kenya waad og tahay kenya annaga xuduud ahaan waxaynu ku eegnahay raas camboni raas camboni iyo kayungana waxaa udhexeeya sideed sideed iyo toban kilomitir baynu isku jiraa xuduud ahaan waxaa kaloo ka sokaysa kenya tuulo la yidhahda jandhaay oo iyadana inoo jidha ilaa toddoba kilomitir guud ahaana xuduudka raas camboni wuxuu u jiraa kandariga wuxuu u jiraa ilaa shan kilomitr ilaa afar kilomitr haddaad ugadan leedahay xuduudku anigu waxaan ugaata su-aashaan aad weydiisay in misaynu annagiyo kenya baddu aynu wadaagnaa annagiyo kenya horta meesha uu xuduud beriyeedku ka bilaabmo oo xuduud beriyeedka uu ka bilaabmo yaa waxaa ka bilaabma xuduud beriyeedka badda waad ogtihiin xuduudka wuxuu ka bilaabmaa janay sokodeeda wuxuu aadaa dhankaasi wuxuu aadaa kulbiyow iyo magaranaysaa badhaadhe ilaa iyo wuxuu aadaa halkaasi wasaga aadaa xuduudka in la wadaagiyo kenya ama dhankaas iyo aadaa iyo dhobley ilaa iyo wuxuu aadaa halkaas iyo ceelwaaq iyo magaranaysa dhulkaas gadow galaa ilaa ilaa suuf halkaas asaga ka dhaca marka xuduudka marka anigu aynu la wadaagno saa horey kugu sheegay xuduud beriyeedka yaa xuduudkeena badana ku egya meesha xuduud beriyeedka uu ku egyahay yaa kan badana ka bilaabmaa oo gudaha badda xuduudkaas bariga meesha keli aadan yahay dhinaca badda ee koonfur ee bari yaa inagu bad badda kaga aadannahay sharciga ah ee caalamiga ah ee magaranaysa dawladaha ayog yihiin caalamkuna ama unionka ogyaana xuduudkaas badda wuxuu galaa si toosa u galaa inagu marka xuduudkaas ku eg dhanka beriga ka bilaabna ee badda gala ayaynu ku egnahay ilaa laba boqol oo mayl baynu leenahay oo baynu leenahay oo xuduud baryeedka ah marka inkaasaynu anagu leenahay anagii kenyana wax xuduud ah oo naga dhexeeya ama aan wadaagno ama lagu murmaayo ma jiraan sidaasa xuduudka walaalayahay waaye aad baad u mahadsan tahay ee madoobe oo jaamac oo halkaaga ii joog waxaan aadayaa oo isna su-aasha kale khadar xareed ka jawaabi doona cabdulqaadir axmed buldhe bismillah sahra aad buu umahadsan yahay walaalkay khadar su-aasha uu weydiiyana waa su-aal muhiim ah arrintaa iyada ah oo caqabadaha oo annaga nagu yimaado oo nooga yimaada maraakiibta shisheeye wax saacad iyo waktile maba aha mataasu waa wax alyacni joogto ah waa wax alyacni markaan toban mayl badayada soconno ama shan iyo toban mayl aan soconno ama labaatan mayl aan soconno joogto ah oo aada u tegaysid oo aada arkaysid alyacni kuwo ku dhibaataynaya iyo kuwo inta ku ogaada iska kaadaynaya labaduna waa ku jiraan waxaa kaloo intaa weheliya shamaagaha aanu dhiganno oo aan dhigmaasha loo yaqaano oo aan dhiganno meelaha alyacni ilaa sagaal iyo tobanka baaca ilaa labaatanka baaca waxa weeye tii aad dhigatay uga ilaalinaysid caawa marka buuraa u imaanayaa toore iyo wuxuu ku midi iyo wuxuu ku jarayaa leylka digadu ka dhigayaa boodaha iyo waxaad arkaysaa xeebta sabaynaya ma garata waa tahay marka marka marka jawaabta walaalkay waa mahadsan yahay wax mataqaanaa hadda indhaha caalamka ka qarsoonna maahan wax soomaaliya hadda qofka duurka jooga xataa uu ka qarsoonna maahan waa wax la wada ogyahay waana mahadsan yahay khadka telefoonka isna waxaa ku jira mid ka mid a dhegeystayaasha v o eda ee soo dhowow magacaaga adigoo ku bilaabaya su-aasha aad jeclaan lahayd labadaasi khabiire khadka telefoonka ee kismaayo iyo muqdisho ku kala jira cabdulaahi ow jaamac madoobe ow jaamac iyo cabdulqaadir buldhe maxaad weydiin lahayd sahra waad mahadsan tahay magacaygu waa bashiir axmed xasan oo bashiir axmed taakir ku magac dheer waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo anigoo marka hore jecel inaan salaan hawada u mariyo dhammaan baxda v o eda oo sahra ugu horeysa oo barnaamijkan daadihinaysa iyo ka qaybgalayaasha barnaamijka cabdulqaadir iyo madoobe ow jaamac su-aasha aan rabo inaan weydiiyo waxay tahay sida aan wada ognahay waxaa jira maraakiib shisheeye oo badaha soomaaliya si sharci darro ah inta badan ku jooga maraakiibtaasi waxyaabo badan oo dhibaato ah ayay u geystaan badda marka loo gudagalo dhinaca kalluumaysiga maraakiibtaasi waxa ay ka kalluumaystaan oo si aan kala har lahayn ay uga kalluumaystaan xeebaha soomaaliya xaalufin intee la eg ayay ku hayaan maraakiibtaasi xeebaha soomaaliya saameyn intee la egse ayay ku yeeshaan kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dhinaca soomaalida waa tahay aad baad umahadsan tahay bashiir oo jooga gobolka ohaayo ee dalkani maraykanka waa tahay maxaad ugu jawaabi lahayd cabdulqaadirow waxaan ugu jawaabayaa taasi isweydiin ma lahan annaku hadda maraakiibtu ama siday wax u samaysanayaan ha ahaato ama siday wax u qabsanayaan ha ahaatee aragti buuxda kuwa aan ka qaadan karna ma ahan dushaa koraanu ka aragnaa inay dhagaxi gediyayaan argoosada ku jidhay inay ilaahay adduunka u rooyahay shamaago ishoodu intay tahay ama aqoon inay jiidanayaan in ay ilaahay adduunka u rooyahay xeebihii ay u soo jeesanayaan meel labaatan baaca dhammaanna inta anigu aan ka arkay ilaa jamce baraawe ilaa ilaahay adduunka u roonyahay magaalada la yidhaahdo raasgambooni inta udhaxaysa inay si toos ah ay maraakiibtaasi ugu jiraan iyaga oo nooc kastaba ah baan xaqiijinayaa laakiin hadda isweydiin ma lahan inay xaalufin iyo dhibaatooyin badan ay u geysanayaan taas wax su-aala inaysan isweydiin inaysan lahayn yaan u malaynaya wax kaqabad haddeer kusoo wajahan oo aan dareemayo ama caalamka ah ama ilaahay adduun kuu roon yahay aragti kalaayo hadda ii muuqataana ma ay jidho barnaamijkaasina waa wax iska jiro oo intii hadda burburka soomaaliya oo ka dhacay dhibaatadaas iyo ragaadkaa badan lagu hayay ummadda soomaaliyeed meeshii khayraadkii ay kulahaayeen badda intay kulahaayeen waa wax jiro weeye taas waayahay bashir wax kaloo su-aala miyaad qabtaa mise cabdulqaadir waxaan weydiin lahaa oo kale waxaa nagu maqaalo ah in dhuxushii laga dhoofinayay dekeda magaalada kismaayo loo wareejiyey dhinaca kale xeebta ee xaafadda calanley arrintaasi maadaama uu ganacsatada ka mid yahay muxuu nooga sheegi karaa waa tahay buldhe walaal walaala barnaamijkaasi anigu haddee kuma shuqullihi anigu kalluumaysi baan ahay wax haddeer tilmaana oo aan kaa siin kara barnaamijkaasna ma u jiro qofkuna sidiisa haddii isagoo geel loo diray la dhaho maarata dameero meel daadahaya hadda dhibteeday leedahay ma garan waa hagaag dhinaca kale khadka telefoonka ee muqdisho waxaa weli ku jira cabdulaahi oo jaamac madoobe oo jaamac oo ka mida ee aqoon-yahanada ku xeel dheer dhinaca xeebaha gobolka jubbada hoose bal madoobe oo jaamac haddii dhinaca kale la eego kalluumaysatada ee gobolka jubbada hoose ee xilligii berisamaadkii oo kale waxyaabaha sida gaarka ah gobolka looga qaadi jiray oo loo iibgeyn jiray banaanka maxaa ka mid ahaa
horta waxa ugu badan laga dhoofin jiray gobolka jubbada hoose aad iyo aad u badan yahay marka ugu horeysa gobolka jubbada hoose waa gobolka ugu marsada badan gobolada soomaaliya ku taala ilaa ma garanaysaa ilaa reer cambonia ilaa nesel iyo kismaayo waxyaabaha bada- laga- ugu badan ee lagu dhoofin jiray waxaa ka mid ah eh, kalluunka noocyadiisa kala gedisan sida kalluunka sare ama kinga fishka ama kalluunka hoose kalluunqareedka aaragoosada shililiska yaa ugu badnaa waxaad kaloo ogta gobolka jubbada hoose waxaa ku yaala warshada dhanka kalluumaysiga ah sida degmada badhaadhe ee degmada eh, degmada badhaadhe ee ras camboni waxaa ku yaala si eh, meel eh, aada u weyneyd oo warshada hayd malaya qadoosin jirtay laguna kaydin jiray ilaa hadeerna shaqayso oo aada iyo aad eh, u wanaagsanayd oo hadda kalluumaysi gobolka jubbada hoose ay wax ku qabaysan jireen muddooyin dhaweyd iyo xilliga dowladaba gobolka eh, jubbada hoose waxaa ku yaala s m b xarunta weyneed s m b oo iyadana eh, ahayd eh, eh, ma garanaysaa soonaha eh, soonaha shanaad ee dhanka kalluumaysiga soomaaliya oo ay ku taallay warshadii aadka iyo aadka u weyneyd oo ku taallay dekada iradeeda oo iyuu qaboojiyo weyn haddana haddana burburay oo qabyaha ur baahan dayactir iyo in loo sameeyo kalluumaysada soomaaliyeed marka halkaas waxaa ku yaalla warshado fara badan maraakiin fara badan baa ka howlgeli jiray s n b yaa ka howlgeli jiray Eh, waxay ahayd meel ma garanaysaa kalluumaysada gobolka jubbada hoose ama guud ahaan soomaaliya Mhm.
howlaha wax soo saarka iyo dhoofinta kalluumaysiga u badan waxaa ka mid ah dhanka waxaa laga dhoofin jiray kalluunka qalalan oo dhinaca east africa lageyn jiray sida magaraysa tanzania iyo iyo dambaas oo kale qaybo kala gedisan baa laga dhoofin jiray ha noqdo mid qoyeen ha noqdo mid qalaad diyaaradaha lagu qaadi jiray marka waxa weye gobolka jubbada hoose waa gobol ku caana dhan ka faa'iidaysta kalluumaysiga waxaad ogtahay waxaa ku yaala eh, warigii eh, juba oo isaguna kusoo fataha oo saddexdii bilood ama lix lixdii bilood dayta iyo eh, eh, duga aad iyo aad madax ugu dhalo oo wax soo saar fara badan iyo qaybaha kala gedisana kalluumaysiga laga helo aadna u marsooyin badan wax soo saarkana ugu fiican gobolada guud ahaan soomaaliya inta badan u ahaan jiray saldhig oo doonyaha ku yimaada gobolada soomaaliya oo dhan ay ay saldhig u ahaan jirto ka fadhi- ay- ay ay saldhig ahayo meel ay ka howlgalaan maadaama ay tahay dhul wax soo saarkeeda xataa qaybta kalluumaysigu aad u dhawaan badan yahay meesha malaya laga gaadayo marka malay noocyo kala badan oo aad iyo aad u ballaaran baa walaal laga gudbin jiray waana waxa ma garanaysaa eh, la ogyahay oo dhammaan waa tahay een, oo cabdulqaadir axmed bulde ee dhinaca kale kalluumaysato fara badan ayaa jasiiradaha gobolka jubbada hoose ee intaasi tirada la eg iyo guud ahaanba xeebta gobolka jubbada hoose ka jilaabta kalluunka marka bal wada shaqayn iyo hanaan isku xira kalluumaysatadu ma jirtaa
waa mahadsantahay sahra aada iyo aad boqolkiiba boqol baan isugu xiran nahay kalluumaysatadu dadka reer badeedka waa dad al- yacni ka duwan dadka soomaalida oo bixi joogta ah ama beled joogta ah waa dad al- yacni bad dhexdeed oo suinka ilaahay ka mida ku wada nool marka aad baan xiriir u leenahay ama sida aan u degannahay iyo xiriirkayaga ha ahaato ama qiimaha aan waxgadanayna hata ha ahaatee xiriir waxaa naga dhexeeya boqolkiiba boqol oo toos ah waa tahay ee bal waxaad ka warantaa marka suuqa gudaha magaalada kismaayo ee xagga kalluunka lagu iibiyo xilliyada qaarkood waxaa jira wakhtiyo aad u badan yahay kalluunka wakhtiyana waa la waayaa oo gebi ahaanba kalluumaysiga ayaa hoos u dhaca marka bilahan dambe ee waa sidee heerka kalluumaysiga iyo ganacsiga ee kalluunka ee la keeno suuqyada kismaayo malaha waxaan hadda isleeyahay mar kismaayo ay ka kalluun cun badan tahay ama uu suuqeedu xagga kalluunka uga fiican yahay ama helitaanka badda laga soo helaya ay ka fiican tahay hal yacni ma jidho ogaa adigu cabashada hadda imaanaysa waxa weeye kalluunkii roobabkii baa sanadka aan aada u qaban oo yar waa laga dareemayaa inuu caato yahay oo hadeed waxa weeye sida xooluhu ay roobka u daaqaan oo kalu dhirta u daaqaan oo kalu dhir u daaqaa laakiin alxamdulilah suuqeedu boqolkiiba boqol weeye een, suuq fiican oo nadaafadiisa iyo barnaamijkiisa oo dhan ba ay mataqaanaa wanaagsan tahay oo hanaan wanaagsan leh oo suuqii suuq weyne oo kismaayana waa furan yahay een, halkaasaanu waxaan soo helna ku iibsanaa wixii kale oo hadda ilaahay duu ku rogay jasiiradaha lagu goondaysanayo oo lagu qalabsanayana waa sida aan kuu sheego halkaasaa loo dhoofiyaa maasha allah weye xalaqadu aada bay u fiican tahay waa hagaag ee gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaarnay cabdulaahi madoobe oo jaamac adigu maxaad ku talin lahayd si loo naaxiyo ama loo kobciyo wax soo saarka xagga kalluumaysiga maxaad kula dardaarmi lahayd kalluumaysatada Eh, guud ahaan kalluumaysatada horta waxaan kula talin lahaa inay magaranaysaa xirfa xirfadooda ay fero u qaadaan oo ay noqdaan dad magaranaysa xirfadooda ka faa'iidaysta dhinaca wanaagga iyo horumarka dalka iyo amaankana uga faa'iidaysta ee aan uga faa'iidaysan dhan- eh, dhanka eh, xumaanta waxaa kaloo saar cabdi axmed iyo fursadaan kaga faa'iidaysan lahaa gobolka jubbada hoose ilaa intii dowladda maxamed siyaad barre ay burburdhay wax ka howlgalay oo dhan- dhanka magaranaysaa kalluumaysiga ama dhanka magaranaysaa facilitiga ay u baahan yihiin kalluumaysatada sida doonyaha dayactirka doonyaha ee ma garanaysa qabaynta doonyaha koolada dayactirka ee warshadihii ee ka fadhiya ma ay jireen wax weli gacan u qaada waxaan usoo jeedinayaa ee, dowladda soomaaliyeed sida wasaaradda kalluumaysiga ee ugu horeeyo wasiirka wasaaradda kalluumaysiga maxamed cadow barrow ee ku-xigeenka agaasimaha guud iyo dhammaan dowladda soomaaliyeed inay hormariso horumarin ku samayso ee, kalluumaysatada gobolka jubbada hoose oo ilaa afar iyo labaatankii sano wax gacan ah ama gacan gaad ah ama wax magaranaysaa horumarin aan ka helin dowladda dhexe ee soomaaliya taasaan waxaan ka codsanaya xuquuqda gobolka jubbada hoose u leeyahay hadday noqoto maamulka jubbaland way noo soo marisay hadday noqoto iyagoo ay noo soo marisay magaranaysaa ii keene dowladda dhexe wa- waxaan uga baahannahay xuquuqda annagu aan ku leenahay dowladda dhexe miisaaniyadda ku leedahay gobolka jubbada hoose kalluumaysatadu iyo guud ahaan gobolada dalka miisaaniyadaha la siinayo in gobolka jubbada hoose iyo iskaashatooyinka iyo guud ahaan wasaaradda kalluumaysiga ama wasaaradda magaranaysa kalluumaysiga beeraha iyo xanaanada xoolaha iyo jubbaland xaquuq waxay u leeyihiin in wasaaradda eh, dowladda soomaaliyeed ay siiso oo gobolka la hormariyo kaabayaashii dhaqaalaha kalluumaysiga xirfadihii la hormariyo doonyihi badda la geliyo waxaad ogtay gobolka jubbada hoose dhammaan doonyihii oo dhan banaankeyda yaalla xeebtii wada yaallaan waxaasna waa qalab la-aan matoor la-aan ee ma garanaysaa shanaaga la-aan tuugsi la-aan filba ma laha dayactir ma laha suuq geyn male iyo meel ma garanaysaa malayga qaboojiyaal in loo istaaro qaboojiyaal ma haystaan meel malayga ku qaboojiyaal malaha ma lahaya marka waxaan ka codsanaynaa dowladda dhexe xuquuqda gobolka jubbada hoose ay leedahay in in la siiyo oo aad iyo aad ma garanaysaa dhaqaalaha kalluumaysiga gobolka jubbada hoose sare loogu qaado aad baad u mahadsan tahay cabdulaahi madoobe oo jaamac ugu dambeyntii isna cabdulqaadir axmed maxamed bulde oo ka mid a kalluumaysatada gobolka jubbada hoose cabdulqaadir ee bal dhinaca kale haddii la eego ee ganacsato fara badan gobolka way joogaan muddo aad u dheer kuwa ayaa ka shaqaysanaya kuwa ayaa kafac kafac aanan shaqooyin kala qabanin oo ku dhaqan jasiiradaha iskaashatooyin iyo ururo hormariya danihiina gaarka ee xagga wax soo saarka kalluumaysiga ma ku tala jirtaan maxayna tahay ereyga ugu dambeeyaod dhihi lahayd caawa barnaamijka waxaan dhihi lahaa qofkii yani ama ummadii soomaaliyeed oo ama badda risabeeda taqaanay ama barwaaqa fooranka gobolka jubbada hoose barwaaqadiisa taqaanay oo xirfadlayaasha waxaan ugu baaqayaa inay soo dhawaadaan dalku waa dalkoodii badduna waa sideedii barwaaqadiina waa taallaa inay maalgashi ku sameeyaan yimaadaan alyacni xabadda kalluunka oo halkan maantayto alyacni khaayisaysa oo u khaayisaysa ee baraf la-aan iyo warshado la-aan waxa weeye kama ay baahi lahaa laftigoodu marka in waktigii ma joogaad moodaa wax laga qabsan lahaa soo dhawaadaan leeyahay waana soo dhaweyneynaa wixii noo yimaada ayagana soo dhawaadaan leena aad baad u mahadsantihiin labadiinaba saar cabdi axmed aad iyo aad baa mahadsantaha walaalle kuwaasi waxa ay kala ahaayeen cabdulaahi jaamac madoobe oo jaamac oo ka mid a khabirada xagga wax soo saarka xeebaha gobolka jubbada hoose haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada muqdisho iyo sidoo kale cabdulqaadir axmed maxamuud bulde oo isna ka mid ah kalluumaysatada gobolka jubbada hoose isagoo jooga magaalada kismaayo ayuuna khadka telefoonka halkaasi uga jiray guud ahaana barnaamijkan oo aynu ku eegnay wax soo saarka xeebta gobolka jubbada hoose dheer ee xagga kalluumaysiga ayaynu intaasi kusoo afmeeraynaa inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa aniga iyo martidaba nabadgelyo
aad iyo aad bay u mahadsantahay saare cabdi axmed oo nala socodsiinaysay xubintaasi wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaga halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington sahray maxaynu xiga waa tahay maxamedow waxaa noo xiga oo haatanna dhegaystayaasha aan kusoo dhaweynaynaa xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aalaaba ay dhallinyaradu nala wadaagaan hadba waxa maankooda ka guuxaya
magacay waa hi- waa hiba cabdilacali oo joogto muqdisho madaxayga waxaa ka guuxaya saddex waxyaabood mida ugu horeysa waa inaan wax barto si aan wax ugu qabto dalkayga iyo kayga midda labaadna waxay tahay sidii aan horumar uga sameyn lahayn dhalinyarada soomaaliyeed siday uga qayb qaadan lahaayeen siyaasad iyo hogaanka dalka midda saddexaadna waxay tahay sidii loo xalin lahaa khilaafka ee udhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo saameyn ku yeeshay dhalinyarada dhinaca waxbarashada iyo dhaqaalaha dalka
magacaygu waa cabdixakiin maxamuud xasan kuna nool magaalada galmudug haddaan sheego micnaa waxaa maskaxdiisa guuxayo waxaa kamid ah inaan micnaha noqdo dhalinyaradii samata bixin laheyd dalka inaan noqdo oo micnaha hadda waxaa arkaysaa dhalinyarada weli ina doorkooda aana loo loo loo aana loo micnaha loo biglaynin ama aan micnaha laga soo qaybgelin dawladda oo kale waxaa kaloo haddana maskaxdayda iska guuxayo in dhalinyarada aan loo sameyn wax waxbarasha ama horumar aan loo sameyn iyadana inaan horumar dhalinyarada u sameyno horumar xagga dhalinyarada waxaa kaloo maskaxdayda ka guuxayo dalka wuxuu u baahan yahay xoog waxaa u ah dhalinyaro waxaad umaleysaa dhalinyaradii marnaba laga soo qayb gelinayn meelaha ama ha noqoto siyaasadda ha noqoto ha noqoto dhanka micnaha qaybihiisa kala duwan ee soomaaliya ha noqoto waxaa maskaxdayda kale ka guuxayo in mustaqbalka maadaama in badan oo naga soo lumay inta kaloo dhimanna inaan samato bixino aan dhamaystirno
waxa weye waxaa abdalla jimcaale maxamed oo jooga magaalada galgaduud waxyaabaha maskaxdeyda ku guuxaya waxaa ugu badan in israac gobolada ay yani talagabaan isku biiraan soomaaliya la helo soomaaliya israacba soomaaliya iyo midowdo waxa weye kuwa goosashada iyo sheegaya waxyaabaha laanlaanka ay ka baxaan soomaali soomaalida iskale dadka soomaaliyeed loo walaalo wada islaam ah walaalo ah isku diin ah isku dhaqan ah isku ab ah wax badan aan kala tirsanin ummadda soomaaliyeed waxyaabaha ugu waay maskaxdiina ka guuxaya annaga kuwa talinahay waxa weeye inay ku midoobaan islaamnimada iyo walaalnimada ka intaa weya
codadkii qaar ka mida dhegeystayaasha idaacadda v o a oo ka dhiibanaya ra'yigooda ku aadan waxaa maskaxdooda ku jira halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington haatanna gabagabadii barnaamijkayga caawa aynu kusii saqaynaa aan soo qabta heestii dhalinyaro iyo fanaankii maxamed deko
heeskaasi dhallinyaro iyo fanaankii maxamed deko gabagaba ayuu u yahay barnaamijkeenna waa go-aankaaga ee dhallinyarada barnaamijka waxaa isugu kiinsoo duway kooxda barnaamijka waxaan idinla socodsiinayay maxamed cabdisandheere iyo anigoo asaare cabdi axmed intaannu barnaamijka mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.